إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari oo uu ku jiro sarkaal maraykan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalmo ka hor ay la beegsadeen saldhigga baligdoogleh ee gobolka shabeellada hoose ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa ku naf waayay qarax shalay lagula beegsaday deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada baay shabeellada hoose iyo mandheera dagaal u dhexeeya maamulka degmada matabaan oo laba u kala jabay ayaa ka dhacay degmadaas kulan ballaaran oo u dhexeeyey beesha jareer weyne iyo walayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kamsuuma bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d ayaa go'aansaday inay iska joojiyaan qaadka iyagoo ka hadlay dhibaatooyinka uu ku hayo maleeshiyaadka faano ayaa sheegay inay in ka badan boqol askari ka dileen ciidamada milatariga ethoobiya dowladda maraykanka ayaa sii kordhisay xaaladda deg dega ah ee saaran dalka ethoobiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan shan iyo toban askari oo uu ku jiro sarkaal maraykan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn guutada madaafiicda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalmo ka hor ay la beegsadeen saldhigga balidoogle ee gobolka shabeellada hoose warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku dhintay qarax shalay ka dhacay gobolka shabeellada hoose waxaa ka warramaya cabdisamed cabdulaahi waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa duqaymo qaraxyo iyo weerar toos ah oo saacadii lasoo dhaafay iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la eegatay shisheeyaha caddaanka iyo madowga ka kooban ee ku soo duulay soomaaliya haddii aynu ka horumarno xerada balidoogle waa halka ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ee ku soo duulay soomaaliya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa duqaymo saddex habeen ka hor ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen xerada balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo soo gaaray ciidamada maraykanka yugandheska iyo sidoo kale qaar ka mid ah maleeshiyaadka ay ku shaqaystaan ugu yaraan hal askari oo maraykan ah ayaa lugta ka burburay sida aan xogta ku helnay waxaana haleelay madaaficdii mujaahidiinta ay xerada ku tuureen ciidanka yuganda waxaa ka dhimatay saddex askari kuwaasi oo meedadkooda saldhigga lagu dhex arkay sidoo kale waxaa jira dhaawaca toddoba askari oo ka mid a ciidamada yuganda ee ku sugnaa xirada balidoogle ugu yaraan shan ruux oo ka tirsan maleeshiyada bangaraf ee uu ku ugaarto maraykanka ayaa sidoo kale weerarka ku dhintay xogta aynu helayno sidoo kale waxaa ka mid ah in ay gubteen dhowr konteenaro oo ay lahaayeen ciidamada yuganda iyo sidoo kale askarta maleeshiyada bangaraf waxaana ugu jiray hub sidoo kale waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa qarax maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta ay la egteen ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay gaar ahaan kuwooda yuganda qarax oo ah mid xooggan ayaa waxaa lagula beegsaday agaarka deegaanka namber konton ugu yaraan toddoba askari oo ka mida ciidamada yuganda ayaana qaraxa ku dhintay waxaana dhaawac uu soo gaaray saddex askari oo yugandhees ah diyaarad helikabtar ah ayaa daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada yuganda iyadoona burbur xoogan uu gaaray gaarigii tawga ahaa ee qaraxa lagula beegsaday guutada madaaficda ee mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay sidoo kale duqayn la eegteen saldhiggii iyo xarumo dowladda federaalka ay ku leedahay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta goobaha ay xalay madaaficda la egteen waxaa ka mid ah xarunta villa soomaaliya uu degan yahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka sidoo kale mujaahidiinta waxa ay madaafic ku garaaceen saldhigyo ay ciidanka dowladda federaalka ah ku leeyihiin degmooyinka kale ah xamar weyne xamar jajab hilwaa yaaqshid kaaraan waxaana jira khasaaro ka dhashay madaaficdii gaaray saldhigyada dhinaca iyo gobolka mandheerana xogaha aynu ka helin waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka kenya ay ku leeyihiin degmada carabiya ee gobolka mandheera taasi oo ka mid a deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ugu yaraan hal askari oo kenyaati ah ayaa dagaalka ku dhintay intii uu socday dagaalkana waxay xogo sheegayaan in saldhigga uu dab weyn qabsaday dhanka iyo gadan ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax ku beegsadeen bar kontarool oo ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen gudaha magaalada beled xaawo ee gado waxaana jira khasaare soo gaaray ciidankaas ugu dambeynna isla shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka jasiira ee dhaca waddada isku xirta muqdisho iyo markaa dagaal u dhexeeya maamul ka taabacsan dowladda federaalka ee ka jira degmada matabaan oo laba u kala jabay ayaa dagaal ku dhex maray magaaladaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder magaalada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in dagaallo xoogan halkaasi ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka degmada ciidamo uu watay guddoomiyaha degmada bashiir sheekeye iyo taliyaha booliiska degmada xasan maxamuud xirsi ayaa maalintii shalay ku dagaalamay degmada matabaan dhinacyada dagaalamaya ayaana isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan bashiir sheekeye ayaa la sheegay in ciidamo ka tirsan milatariga dowladda federaalka uu ka soo kaxaystay degmada gurceel ee gobolka galgaduud kuwaasoo gudaha u galay degmada matabaan laakiin waxaa dagaal kala hortagay ciidamo uu horkacayey taliyaha booliiska degmada matabaan maalmihii la soo dhaafay waxa uu khilaaf xoogan ka dhexeeyey maamulka degmada matabaan saraakiisha booliiska degmada matabaan ayaa ka soo horjeestay guddoomiyaha degmada iyagoo u ololeynaya in xilka laga qaado guddoomiyaha kulan ballaaran oo u dhexeeya beesha jareer weyne iyo walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kamsuuma warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali munaasabad aad u ballaaran oo u dhexaysay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha jareerweyne ayaa ka dhacday wilaayadaas kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaa uddiin odayaasha dhaqanka salaadiinta beesha jareerweyne iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis munaasabadda ayaa ka dhacday deegaanka shongalmafuula ee dhaca degmada kamasuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay qaar ka mid a dadkii kasoo qayb gala oo ugu horeeya suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka beesha jareerweyne iyo odayaal kale intaas kadib allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan nagu soo kulmiyey fadhigan iyo kulankan qiimaha badan geega farxada macnaha hataa oytin hataa macnaha farxadda oytin ama leeyahayta farxadda may waa waaliga waaliga macnaha jubba sufla iyo maanta mininkayni ninkakoy macnaha jiimiyaalka hoostiyo iyo fadhiina meel la dhahow shangolma fuula beeshana may degintay macnaha jubbada dhexe iyo jubbada hoose beesha deginta liska koy maanta wal maqanya ma leh alxamdulilaahi rabbialcaalamiin anaka waxaa waaye dadkii odayaasha tuulooyinka waay wixii la ninkasheeni maanta ee wilaayada gobolka niinsheenti macaltii degmada niinsheenti may diyaaran ena ina unu gacanta ka qabano dhaqangeliino suldaankana macnaha sidii hadda ka dhawaaqay qodobada ka tiriina tuulooyinka haddii un ena amba odayaasha tuulooyinka oo dhaqanka ah diyaar mayn ena ina maaragtay fulintis diyaar iyo ili ena gadaalna anka nagano tuulooyinka wargelino intii umudninka dambeeytay arrimahaas ina unu fuliino maalintaa may fadhiina meel la dhahaw shongol mafuula nin walba taas dhawooyaha ku furo mayninkooya ligaynu ahaaye sheekh axmed abu yunis iyaa soo dhawaayayna si guud ahaan beesha jareer weyne meelii la kishiraynaa shongol mafuula taas nin walba ha ogaado haddana sifay leway walaagii una kuwiirini ahaa iyo sheegni alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ba mahad leh may sheege ninkii la dhahaa gurguurte gurguurte gurguurte ayaan dhirifinya isgaadoyne aniyo aad isgaadoyne gurguurte gurguurte haddii aad etaa isgaadoyne gurguurte walaagii aad ahayte hamarle ka ahayaw muushi maahiya ani wali aad hamarka hayteba yacni bar dulqaadadaana male dhiigano irka galoy dhiigano dhiigani kahoy ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose a-sheekh axmed abu yuunis isagoona ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay la qaateen beesha jariirweyne waxaa ugu dambayntii waaliga jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis dardaaran u soo jeediyey beesha jariirweyne qodoomin allah subxaana wa tacaala caabudayaan taas markan qodobka koowaad kaas ayuu ahaa qodobka kale ee ku xigo oo maanta aan aan isku waafaqnay waxaa ka mid ah jihaadka maanta caalamiga ah oo socdo oo loo dagaalamayo gaali iyo muslimiin oo wax allaala waxay codowgan lagu naafaynaayo in maanta annaga la garab istaagno jihaadkan guud ahaan markaan beesha waxaan u dardaarmaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiis isiga abuuray maxaa ka doonaya allah wamaa khalaqatuljinna walinsa ilaa liyacbuduuni muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulamo dhiirigelina waxay la qaadanaysay beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka jubbada hoose beelahaas waxaa ka mid a beesha jariirweyne oo kaalin la taaban karo ku leh halganka u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ah dalka ku jooga iyo xulufadooda daacadda u ah bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d ayaa go'aansaday inay iska joojiyaan qaadka iyagoo ka hadlay dhibaatooyinka uu ku hayay mubaarag cumar ayaa ka warramaya bulshadan degan deegaanka asxaabiyiita oo ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa goob fagaara isugu soo baxay iyagoo iska mamnuucay isticmaalka maandooriyaha qaadka arrintan ayaa waxaa ka shaqeeya culimada iyo waxgaradka deegaanka iyadoona bulshada si diiran usoo dhaweeyeen sidoo kale bulshada ayaa ku heshiiyey inay iska foogeeyaan qofkii lagu arko maandooriyaha qaadka isagoo isticmaalaya ama gadaya kadib markii ay shaqooyin u sameeyeen dadkii qaadka ganacsan jiray qaar ka mid ah bulshada deegaanka asxaabiyiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu ku hayo qaadka iyagoona sheegay inuu qoysas ku saameeyey taasi oo keentay inay burburaan guryo fara badan waxayna dhaheen sida tan sabkaawntu waxaan ku heshiinay qaad inaan iska joojinna go-aano ayaan ka soo saarnay dadkii qaadka gadaya ayaan la fadhiisanay marxaladooyin badanaad soo maray muxaadarooyin badanaa magaaladan laga dhigay saas darteed marka deegaankan waxaad isku raacay qaab in laga joojiyey waddo kastoo loo maraba qaad in laga joojiyey ninka haddaas fiirisa bergacaas fiirisa waxaa waaye waa wiil meeshaan tanoo qurux badan waa nool yah ciddiisa kama warqaba ilmihiisa kama warqaba ilmihiisa agownimaa islaamta ku rafaade meel meel ay ku nool yihiin maqaan walaxa dhilli bergadaas meelaha keelan waa kaas salliya meelaha saaxada la dhigana waa kaas la kor fadhiya habeenii dhiraar waxaa kaloo la arkay reero badan ay ku burbureen oo ku cid waayeen oo gabarh iyo wiil badan ku kala tageen oo lugaashaad ciido ku burbureen oo ilmo alxamdulilaahi oo aabbahood as dhiminin ay agoonna kala noqdeen dhibibkaasna waa jiraan war ilaahay linku dhaarsiiya nin cumrigiisa lixtan ama konton ama toddobaatan aas yahay oo habeen walba loo soo hoyanaa oo wax ilaahay aad xaaraan ka dhigo cunaa oo ilmihiisku korinaa oo ciddiisku masruufaa xataa gaaladoo gaalada in la dhiminaa waa ogyihiin aadba dhiminteeda wax ka horre inaad ku xisaabtan waa fiican dowladda kenya ayaa u iibgeysa maandooriyaha qaadka deegaaniyo degmooyin dhac dhulka soomaaliyeed ee ku hor jira gumaysigeeda maadaama dalkeeda lagu tiriyo dalalka ugu fakharsan qaaradda afrika maleeshiyaadka faano ayaa sheegay inay in ka badan boqol askari oo ka tirsan militariga ethoobiya ku dileen waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar
wararkaynu ka helayno deegaanada xuduud beenaadka ee u dhexeeya itoobiya iyo suudaan ayaa waxa ay ku warramayaan in halkaasi ay dagaallo culus ku dhex mareen maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda itoobiya warbaahinta taageerta jabhadda hubaysan ee mucaaradka ee faano ee amxaarada ayaa waxa ay sheegtay in in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida ay ku dileen dagaalla qaraar oo ka dhacay deegaanada xuduudka ah ee u dhexeeya waddamada suudaan iyo etoobiya maleeshiyaadka hubaysan ee faano ee dagaalka kula jirta maamulka adis ababa ayaa waxa ay sheegeen in dagaaladani ay ka dhaceen dhowr tuulo oo ku teedsan xadka deegaanada ay dagaaladu ka socdaan waxaana ay wararka qaarkooda sheegayaan in maleeshiyaadka faano ay isku fidiyeen islamarkaana ay gacanta ku dhigeen deegaanada ku dhow xadka gobolka amhaaro ay la wadaagto suudaan halka ilawareedyo kale ay tilmaamayaan in maleeshiyaadka faano ee dagaalka adag kula jira militariga dowladda etoobiya ay sidoo kale u suura gashay in militariga dowladda etoobiya ay ka eryaan islamarkaana ay gacanta ku dhigaan waddada xidhiirisa magaalooyinka mataama iyo goondhar ee gobolkaasi iyadoona wararka qaarkood ay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka hubaysan ee jabhadda faano ee dagaalka adag kula jira xukuumadda abiy axmed ay la wareegeen islamarkaana ay gacanta ku dhigeen macbarka muhiimka ah ee qalabata ee dhaca xuduudka u dhexeeya suudaan iyo etoobiya waxaana arrintan ku aadan sheegashada maleeshiyaadka faano ee ah inay dileen in ka badan boqol askari oo ka tirsan militariga dowladda itoobiya ay ku soo aadaysaa xilli dowladda suudaan ay ku dhawaaqday inay xirtay xuduudka ay la wadaagto itoobiya gaar ahaan agagaarka magaala xuduudeedka alqabata warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda maraykanka ayaa sii kordhisay xaaladda deg dega ah ee saaran dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda maraykanka ah ayaa lagu sheegay in itoobiya ay tahay goob aanan amni ahayn oo xiisado ay ka jiraan sidaas darteedna uu maraykanka usii aqoonsanayo inuu yahay dal ay ka imaan karaan khataro halis ku ah amniga danaha maraykanka war-saxaafadeedkan kasoo baxay caqalka cad ee looga aramiyo shacabka maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu go-aansaday in xaalad deg deg ah ay sii saarnaato dalka itoobiya inta uu xaalka dalkaas iska bedelayo xaaladda waqooyiga itoobiya ee ku tilmaaman amni darada iyo xasilooni la-aanta islamarkaana halis ku ah amniga dalka itoobiya iyo guud ahaan geeska afrika waxay weli halis aan caadi ahayn ku tahay amniga qaranka maraykanka iyo siyaasiyiinta arrimaha dibadda ayaa lagu yiri warka kasoo baxay caqalka cad ee maraykanka war-saxaafadeedka kasoo baxay caqalka cad ee maraykanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri sababa aan soo sheegnay darteed waxaa halkaas ka sii soconaya xaaladda deg dega ah ee lagu soo rogay waddanka itoobiya sanadihii ugu dambeeyey dalka itoobiya ayaa noqday dal burbursan oo kala jabay waxaana lumay awooddii dowladda dhexe iyadoona dalka ay kusii fadeen maleeshiyaad hubaysan oo kasoo horjeeda xukuumadda adis ababa iyo abiy axmed abiy axmed ayaa horey reer galbeedka u guddoonsiiyeen biladda nabadda ayaa noqday dagaal oogay xoog ku baaday gooba danihiisa siyaasadeed warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa